deegaanka dalloo-aad ee gobolka sanaag yaan lahayna madarasa iyo iskool toona taas badeelshani weliba dadka hadda wallaka baray geeda hoosisa welina bulshadaiyo awoodi waayana intii goobal barashaiyo dhisidana owlaadiyoona haddii roogto waqtigii walbarado lahayana bulshada deegaanka dalloo-aad ee gobolka sanaag iyo weliba wasaaradda walbarashada puntland ku codsadeen inti xarumo walbarasho deegaanka lanku dhisa si owlaadiyo walanka baradan maadaama hadda owlaadiyo eyna hana ku hirsina owlaado kale haysada fursado walbarasho waxaad aragtaan caruur geedkaa hoosteeda fadhida oo geedka hoostiisa malcaamadda loogu dhigaayo malcaamadda halkaa ka muuqata oo bulukeydkaa intaa markaanu marinaynay maanu ka xaaraqnay caruurta bannaankaa fadhida horta marka ugu horreysa waxaanu codsanaynaa malcaamaddaa in naloo qabyo tiro kalaas yaroo iskuulana in dhinacanna loogaga daro waxaa ku dhigta boqol qof baa wax ku dhigta halkaa oo rag iyo dumara waayeelkuna waa yimaadaan oo waa ku dhigtaan marka waxaanu codsanaynaa kakan in malcaamadda iyo waxbarashada naloogu sameeyo intaana naloo qabyo tiro halka anigu baaqa waxaanu u diraynaa oo codsanaynaa cid kasta oo muxsiniina oo wax bixisa tabafacaad bixisa waxaanu ka codsanaynaa wasaaradda waxbarashada caruurta geedkaa wax ku dhiganaysa ee puntland haye puntland ilaa puntland baanu nahay inay waxbarashadaas caruurta geedkaa wax ku dhiganaysa roobka iyo qoraxda inay nooga awdaan oo meeshaa cariishkaa xuura bulukeydkaana noo qabyo tiraan kalaas iskuulana noogu daran baanu codsanaynaa
waxaan nahay degaanka dadakan meesha yaalla malcaamadda waynaga baabaaday waxaanu doonaynaa oo codsanaynaa in iskuulna malcaamadda in naloo hagaajiyo oo naloo dhiso iskuulna naloo ku daro baanu doonaynaa oo codsanaynaa caruurtaasi geedkaasay hoos fadhidaa caruurtaa yaryari geedkaasay hoos fadhidaa malcaamadii waynaga baabaaday waxaan u baahannahay in waxnala taro oo maxay ta malcaamadda naloo hagaajo oo iskuul naloo ku daro oo macalimiinta naloo soo kordhiyo baanu codsanaynaa meel kasta way ka timaadaa waa baadiye badannahay waa degaan badannahay way isu yimaadaan dee aan isugu nimaadno oo maxay tay halkaa nala ku caawiyo degaan baanu nahay dadaan gurguurin oo degaana baanu nahay waxaanu u baahannahay waxbarasho waxtar in dee nala ka caawiyo anagu reermiya ciyaal badan markaa qaalka wax ku barana markaa waxaa naga baaba'san malcaamadii waxaan rabnaa in iskuulna naloo ka dhigo noloona dhiso marka halkan hadda iminka waa geed hoostiisa mog marka waxaan rabnaa in naloo hagaajiyo macnaha de malcaamad caadiya naloo ka dhigo iyo iskuul intaasaan ka codsanaynaa hay-adaha muslimka ah bismillahi raxmaan raxiim magacay waa maxamed muuse halkan waa geedka hoostiisa aan ku baranaa waxaan codsanayaa in malcaamadda noola dagax tiro daartaa baabaasan waxaan kaloo codsanayaa in macalimiinta noola soo kordhiyo waxbad qura dhowrnoola soo dhigo deegaana ku tirsana gobolka sanaag iyo weliba ciidanka yara helitaanka adeegyada bulshada muhiimkaga sida walbarashada caafimaadka biyaha iyo sidoo kale adeegyada kale muhiimkaga bulshada